meesha ugu horeyso ama maskaxda ugu horeysa ee dhallinyaro lagala hadli karo waa iskuulka macnaha dhallinyaro caafimaad qabto oo wax loo sheegi karo waa iskuulka marka waxay ahayd in ahmiyad la siiyo weliba priority weyn la siiyo wasaaradda waxbarashada shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda deegaanka bulshada rayidka qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho dhallinyaro iyo marti sharaf kale intuu socday shirka ayaa diiradda lagu saaray qorshaha qaranka ee waxqabadka iyo ka qaybgalka dhallinyarada iyo caruurta soomaaliyeed ee arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada kulanka ayaa waxaa lagu soo bandhigay nuqulka koowaad ee qorshaha isbeddelka cimilada wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya mudan xuseen cali xaaji oo furay shirkaah ayaa ka hadlay kaalinta dhallinyarada ee caruurta ku leeyihiin la tacaalidda isbeddelka cimilada qorshahan qaranka ee aan maanta halkan ku eegeyno waxa uu tilmaamayaa jihada aan rabno in soomaaliya u qaado in waxbarashada deegaanka iyo cimilada ay gasho manhaj in la maalgeliyo mashruucyo ay hogaaminays hogaaminayaan dhallinyarada in la abuuro golayaal talobixin ah oo ah oo ay dhallinyaradu kumateli ku matelayaan iyo in la dhiso awoodooda si ay ugu qayb qaataan go-aamada heer qaran iyo heer caalami waxaa si gaara ugu ammaanayaa wada shaqaynta naga dhexeysa hay-adda yunsef oo naga taageertay howshan muhiimka ah ugu dambeyn waxaan rajeynayaa in ugu dambeyn waxaan rajeynayaa in wada tashigan uu noqdo mid miro dhal ah sida aan u xaqiijino mustaqbalka cagaaran oo waara loona helo jiilal wax ka bedel wax ka bedel kara dalka iyo deegaanka uu ku sugan yahay qorshahan ayaa hormuud u ah waxqabadka arrimaha deegaanka iyo horumarinta waxbarashada